gaadiidleydan ayaa cabasho ka ah isbaarooyinka xaddhaafka ay ciidamada dowladda federaalku dhigteen wadooyinka ay ku safrayaan kuwaasoo marar badan la kulma dhibaatooyin uga imaanaya ciidamada dowladda federaalk ee isbaarada u taalla inta u dhexeysa jowhar iyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxa ay sheegeen in dhibaatooyinkan isa soo tarayaan muddooyinkii dambe iyagoona sheegay in meelaha ugu daranna ay yihiin degmooyinka jowhar iyo mahadaay waa kan mid ka mid ah darawallada oo ka warbixinaya dhibaatada ku haysata wadooyinka ay ku safrayaan gobolkanio maalmahan dambe waxaa kasoo cusboonaaday dhibaatooyin loo hayo darawallada gaadiidka kahaya ma garat marka niman oo hubaysan oo maleeshiyaad ahani oo wadooyinka u istaago gaadiidka lacag xadaaf ka qaado qaarkood dhece u geystaan ma garat marka xiliyadii habeenkii subaxdii u daran yihiin wallaahi johar hareeraheeda iyo mahadaaya hadda ugu culus ugu culus wallaahi niyo dadka ayagoo wadnaha faraha ku haya wadooyinka gudbaan markay balcad kasoo gudbaan hadda isbaarooyin iyo waxaa u bilaawda dhaca u bilaawda ilaa iyo mahadaaya ayagoo wadnaha faraha ku haya dadka gudbaan culeysii aad u badanaa soo wajahay yani dadka in la dhaco yani wix alaal waxay haltaan laga furto dadka macnaha bakdin aad iyo aad u weyn ay ka qabaan yani xiliyada galabihii oo kale iyo habeenkii oo kale ugu daran waxa ay sheegeen in dadka rakaabka ah laga furto wax waliba ay wataan taasoo ay usii dheer tahay gaadiidka in lagu soo rogo lacago xaddhaaf ah ayagoona intaasi ku daray in muddooyinkii dambe ay isbaarooyinka soo bateen marka muddooyinkii dambe macnaha si xaddaaf isbaarooyinkaas ah wadooyinka xaddaaf ah loo soo dhigay ma garat wallaahi saameyn aad iyo aad u xoogan saameyn aad u xoogan ay ku yeelatay maadaama yacni macnaha isbaarooyinkan ay xaddaaf noqdeen oo yani mid walba jidka iska soo gala baabuurta iska dhacay iska rasaaseehayo qaarkood dad ay ku dhaawacmo qaarkood waa la dhacaa wax alaal waxay wataan laga qaataa qaarkood waa la jibdilaa qaarkood afduu waa loo xirtaa ma garat xiliyado horoo kale marka niyo maalmahan dambe gobolka arrimahaasaa ka jiro oo marka sii dambeysa yani issii taray ma garat askarta ka tirsan dowladda federaalk ayaa deegaano badan oo ka tirsan gobolada soomaaliya waxaa u yaala isbaarooyin dhowr ah kuwaas oo ay ku dhibaateeyaan bulshada ku safarta deegaanada isbaarooyinka ay dhigteen waxaana dadka ugu horeeya ee dhibaatada la kulma ka mid ah gaadiidleyda ku safarta wadooyinkaas